markana kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandurey iyo cashe ibraahim aadan caashicuud ayaa noo haya
kusoo dhowaada mar kale barnaamijkeena ee xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahimoo toddobaadkan dhalashadii baa badatay arooskiin intaas wuu socdaa marka dhalashadaba waxa badinayo intuu arooska socdo dhalashadana way soconaysaa maasha allah waa tahay bal dhambaalka ugu horreeya dhalashada aan soo qabto waxaa diraya xaliimo cali maxamed maxamed muuse jilacow iyo cabdulaahi xasan nuur maryan xasan nuur raxmo xasan nuur iyo nimco xasan iyo dhammaan reer xasan nuur waxay hambalyo u dirayaan nuur xasan nuur bukhaari iyo maryan muxyidiin xasan oo labadii bishan oktoobar ee gabadh ugu dhalatay magaalada arlington ee gobolka virginia gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi nuura marka nuur baan haysanay nuurana way nagu soo korotay marka waa nuura nuur nuura nuur soo barbaar baan leenahay oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacdaa nuur iyo maryanna waxaan leenahay hambalyo sidoo kale dhammaan reer xasan nuur waxay hambalyo taas la mida u dirayaan sahre xasan nuur iyo saygeeda daahir xaamud xasan oo ay isla labadii bishan oktoobar gabadh ugu dhalatay magaalada jowhar ducada waa xaggii nabaal ibraahimow nuur iyo walaashii laba gabdhood waa u dhashay isku maalin bayna u dhasheen maasha allah laba qaaradoodna way ku kala dhasheen ugu dambaynta waa kuwiisa soo gaara waa tahay waxaa layidhi ducada waa xaggiina nuur bukhaari iyo maryan muxyidiin iyo sidoo kale sahre xasan nuur iyo daahir xaamud xasan waxaan ugu duceynaynaa gabdhahaasi u dhashay in ilaahay uu ka dhigo kuwii soo weynaada ee barakooba waalidkoodna wax tara aamiin waa tahay waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray xuseen maxamed guuleed iyo liibaan maxamed shirwac iyo ugaas xasan bashiir saciid faarax bashiir iyo maxamed deeq dowlad iyo aragsan bashiir saciid iyo cabdulaahi bashiir saciid iyo mursal maxamed faarax iyo cabdirasaaq indho iyo cabdulqaadir ciise shire xaaf waxayna jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan cabdisalaan siidow qaasim iyo marwadiisa safiya oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen magaalada gaalkacyo kowdii bishan oktoobar ducaduna waa dhankiina hadaadayaasha barnaamijka waxaa leenahay wiilkaas allaha ka dhigi kii soo weynaada oo waalidkii anfaca dhambaal tahaniyad dhalasho baa la yidhi dadka dirayana waxaa ugu horeeya suldaan maxamed cali geedi iyo carruurtiisa canab idris daahir iyo carruurteeda alxaaji mursal quule colojoog iyo carruurtiisa raxme axmed quule iyo saygeeda aamine axmed quule iyo carruurteeda cali ducaale daahir iyo carruurtiisa khatre maxamed cali geedi ibraahim maxamed cali geedi waa dhammaan ilmo maxamed cali geedi cabdi baa ku jira jamaal maxamed cali geedi iyo sidoo kale filsan maxamed cali geedi iyo cali xuseen guuleed iyo cabdi jaamac faarax waa dhammaan reer daahir reer yuusuf nuur iyo quulla baa la yidhi iyo reer maxamed geedi oo dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba kala jooga waxay tahaniyad u dirayaan dhalasho ah daahir cabdi ducaale iyo sucaad farxaan maxamed cali geedi oo wiil ugu dhashay magaalada hargeysa afar iyo labaatankii bishii sebtembar wiilkaasi waxaa loo bixiyey mascuud daahir cabdi ducaale soo barbar ay leeyihiin oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin kaasta ugu horraysa en dhegaystayaashan u soo qabanayna waa codkii salaad maxamed god baan ku
dhacay sida gooyadii baan ku gayoomay aydoon cid la gooni taagnoon gabagabo itaage eri kama fogaade kugayoomay aydoon cidla gooni taagne sida gunyadiibaan kugayoomay aydoon cidla gooni taagnoon gabagabo istaage sidanaan ku go'ayaa ma gargaar la'aanba sidanaan ku go'ayaa mise gooraygaadhaba gacantaan ku dheegayaa
codka fanaanka salaad maxamed sardi salaadarbi intaas haddaanu ku dhaafno dhinacii dhambaalada haddaan mar kale dib u ambaqaadnana hooyo dahbo ibraahim xayle ayaa dhambaalkan dadka diraya ugu horreysa waxaa kaloo ku jira axmed muxyidiin xasan adeer cali muxyidiin xasan cabdalla cali muxyidiin shariife muxyidiin jawaahir cali fadxiya xasan xuseen cumar cabdulqaadir iyo dhammaan reer muxyidiin xasan gaafow waxay hambalyo dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan faysal muxyidiin xasan gaafow iyo fellis xasan cumar oo kowdii bishan oktoobar ee gabarh ugu dhalatay magaalada muqdisho waxaa loo bixiyey gabadhaasi maryan sidoo kale dhammaan reer muxyidiin xasan gaafow waxay tahani taas la mida u dirayaan maryan muxyidiin xasan iyo nuur xasan nuur bukhaari oo labadii bishan ee gabarh ugu dhalatay magaalada arlington ee gobolka virginia ee dalkan maraykanka gabadhaasi waxaa loo bixiyey nuura waxaan leenahay nuura soo weyna waa noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin dhambaalkan wuxuu ku bilowday waanu idin salaanay daadiyaasha barnaamijka ambalida heesaa waanu idinku guddoonnay waxaana haba yidhahdeen awoowe cali siyaad uu heliye iyo hooyo xadiyo cali siyaad iyo habaryar faadumo cali siyaad iyo carruurteeda iyo hooyo caasho cali siyaad iyo carruurteeda hooyo nuuro cali siyaad hooyo hindi cali siyaad iyo carruurteeda iyo abti cabdulaahi iyo carruurtiisa abti cabdiqaadir cali siyaad iyo carruurtiisa iyo abti maxamed cali siyaad iyo carruurtiisa hooyo duniyo cali siyaad iyo carruurteeda iyo maxamed deeq axmed jamcaale cabdirasaaq axmed jamcaale doctor xane axmed cabdicasiis axmed jamcaale iyo dhammaan asxaabta oo kala jooga bay yidhahdeen u k sweden iyo soomaaliya waxay jecel yihiin inay taanid u diraan cabaas cumar maxamed iyo hodan axmed jimcaale oo arooskooda uu ka qabsoomay muqdisho bishii inaga tagtay afar iyo tobankeedii oo ay leeyihiin isku waara ee banahayda kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin anigana amin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a waan idin salaanay baa la yidhi dhammaan daadihiyaasha barnaamijka waa aniga iyo ibraahim oo keliya malaha dhammaan waa shaqaalaha v o a gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka waa tahay marka xiga baa la yidhi waxaanu kala nahay baa la yidhi mahad axmed cismaan waxaa loo yaqaanaa mahad hubeeye iyo xubi maxamed jaamac xaliimo maxamed jaamac cabdulaahi maxamed jaamac maryama weli shiine mukhtaar carays iyo cabdiraxmaan macalin maxamuud waxaa loo yaqaanaa cabdiraxmaan balag dakhare maxamuud sanjeex iyo fadxiya mahad hubeeye iyo abaayo baa layidhi triig hubeeye waxay dhammaantood hambaliyo iyo bogaadinba hawada u marinayaan adeer bishaar maxamed jaamac iyo marwadiisa fadxiya maxamed sheekh ibraahim oo wiil ugu dhashay magaalada baa layidhi jigjiga wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed amiin bishaar waxaan leenahay bay yidhahdeen soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca anigana aamiin ayaan ku daraya duurka maanu kacaa dugaagta maa idile mase waa idaaweyn haye duloobi dartaa haye dabka baan ku dhacaa mase waa ka durgaa dab maa la iska celceliyaa ibraahimo
maya maya gacantanaa kusoo qabto ha ku dhicin ha ku dhicin waa laleeyahay qofka dab kusii dhacaya dabka maan ku dhacaa mise waan ka durkaa ka dur saalim siciid ayaa qaadayaa si sheestaasi waxaa hore u qaaday fanaankii axmed shariif
dadka waa igu diimay boqonaa lay mooday dadka waa igu diimay boqonaa lay mooday dugsigaygana diiday dinti aan baranayay duurka maanu kacaa dugaagta maa idilayse waa gidaw loobi kartaa dabka maan ku dhacaa se waan ku dhacaa dabka maan ku dhacaa deeq wixii dalka yaalo dacabi adduunyo deeq wixii dalka yaalo dacabi adduunyo anigaa kula doonay adigaa iska diiday dabka maan ku dhacaa dugaagta maa idilayse waagidaw loobi dhaqaa dabka maan ku dhacaa se waan ku dhaqaa dabka maan ku dhacaa se waan ku dhaqaa dadaalkay maa diiday dabciga maa doormay dadaalkay maa diiday dabciga maa doormay dib inaan wada daaqno dhamacaaga ma diiday dabka maan ku dhacaa dugaagta maa haye muxuu yidhi deeq wixii dalka yaalay oo dhan dahab iyo adduunyo anigu waa kula doonaya Yuruul.
adigaa iska diiday adaa iska diiday intaasoo dhan iga dhaqaajiyaa tiri intaasoo deeqa intaasaan uga haraya ibraahimo waa tahay dabka baan ku dhacay fanaanka saalim siciid saalim intaasaan ku dhaafno dhinaca dhambaaladan mar kale jaleecaynaa asalaamu calaykum waa lagu soo bilaabay v o a annagoo kale ah baa layidhi hee siidow xaaji ibraahim iyo maxamed nuur xaaji ibraahim mukhtaar xaaji ibraahim iyo cali xaaji ibraahim iyo daahir xaaji ibraahim maryamo xaaji ibraahim iyo aamino xaaji ibraahim ah, fadhuubow xaaji ibraahim iyo fardowse xaaji ibraahim faadime xaaji ibraahim jinaay xaaji ibraahim iyo maxamed xaaji ibraahim maasha allah waa dhammaan ilmo xaaji ibraahim xuseena ku jira iyo baa la yidhi asxaabta qaaliga ah oo kale ah mukhtaar daahiro dhurre maxamed nuur macalin maxamed kulle macalin iyo xuseen salaad iyo kamaal cabdirasaaq xaaji dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka iyo dibadda la yidhi waxayna tahneed dhalasho oo farxad la u dirayaan cabdulaahi maxamed kariim waxa uu ku magac dheer yahay sagaar iyo raaxo xaaji ibraahim oo wiil ku dhashay gobolka baay waxaana loo bixiyey baa layidhi wiilkaasi cabdisataar cabdulaahi maxamed waxayna leeyihiin soo weynow oo noqo kii kora ee kaalin qaada aamin dhambaalkan waxaa wadajir noogu soo qoray maxamuud isaaq sheekh cabdiraxmaan iyo maxamuud xikam sheekh cabdiraxmaan iyo nasrudiin xikam sheekh cabdiraxmaan iyo waxay yidhaahdeen ah, aabe isaaq sheekh banaaney iyo aabe sheekh bayaadir sheekh iyo aabe shawuul sheekh iyo injineer maxamuud shawuul tuniis maxamed sheekh cabdiraxmaan iyo cabdiraxmaan maxamed sheekh iyo axmed jacfar sheekh cabdiraxmaan iyo hooyo maymuuno maxamed iyo hooyo khatamo ibraahim iyo maryan isaaq sheekh cabdiraxmaan iyo maxamuudiyo isaaq sheekh cabdiraxmaan iyo khaalid isaaq sheekh cabdiraxmaan iyo ugu dambaysta sayma isaaq sheekh cabdiraxmaan dhammaan reer sheekh cabdiraxmaan banaaney waxa ay kala joogaan soomaaliya australia iyo dalka suudaan waxaanay jecel yihiin inay taanayd kal iyo laaba ay gaarsiiyaan cayduruus sheekh cabdiraxmaan iyo faadumo isxaaq sheekh cabdiraxmaan oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaan leenahay soo barbaaro noqo kii waalidkii dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamin ayaan anaguna leenahay anigana amiin ayaan raacinaya dhambaal gaaban ayaan gacanta ku hayaa waxa uu naga soo gaaray sharaf xuseen kulmiye iyo maama cafiifa daahir kuusow iyo wiilkooda cumar sharaf xuseen waxay hambaliyo iyo bogaadinba u dirayaan nuur xasan nuur bukhaari iyo maryan muxiyadiin oo ay gabadh ugu dhalatay gobolka virginia gabadhaasi hor warkeeda noo soo gaaray ibraahim oo tahniidaas kasoo dabadhacaysa waa tahay gabadhaasi waxaa loo bixiyey nuura waxaan leenahay nuura soo weyno wa noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba wax wanaagsan u tarta aamin waa tahay caasho dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray suldaan maxamed cali geedi iyo carruurtiisa iyo canab idriis daahir iyo carruurteeda iyo alxaaji mursal quule colujoog iyo carruurtiisa iyo raaxo axmed quule iyo saygeeda iyo aamine axmed quule iyo carruurteeda iyo maxamed axmed quule iyo carruurtiisa cabdiraxmaan axmed quule iyo carruurtiisa saciid axmed quule iyo xuseen ducaale daahir iyo carruurtiisa iyo cali ducaale daahir iyo carruurtiisa iyo khatre maxamed cali geedi ibraahim maxamed cali geedi iyo cabdi maxamed cali geedi iyo jamaal maxamed cali geedi iyo filsan maxamed cali geedi cali xuseen guuleed iyo ugu dambaysta cabdi jaamac faarax dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan maraykanka australia germany dubai britain holland nairobi iyo soomaaliya waxaana ay jecel yihiin inay dhambaal hambalya gaarsiiyaan maahir cabdi ducaale iyo sucaad farxaan maxamed cali geedi oo wiil ugu dhashay magaalada hargeysa wiilkaas oo loo bixiyey mascuud maahir cabdi ducaale waxay leeyihiin soo barbaar aniguna waxaan leenahay aamiin heesta kale een dhegeystayaasheenna u soo qabanayna caasho koonka midii aan ka doortee kelmadeeda ikaafisaa kurbadeeda ay haysateen haye kadeed waaye kalgacal oo aan lagula kasayn laguna koolkoolihayn uu u kooban keligaa leh salaamaad bikulli aafaad waa heesta halku dheggeedu yahay kurbo cabdulqaadir shig shig ayaa ku luuqeynaya heestani
aysan jecel aniid haddii loo qoro ii kaabsalmaa wax u taraane ruux korkiisa ku kaysan jecel aniid haddii loo qoro ii kaabsalmaa wax u taraane Eska aayura yahari mayere wa isla goda galige Mata pale akhyo kapta Qur'an leysare
waa tahay kurbo iyo cabdiqaadir shigshig codkiisii hadda intaas kaga gudubno waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray agaasimaha idaacadda jawhar maxamed abuukar casayr siciid xagaa afrax iyo cabdiqani sheekh maxamed iyo maxamed ibraahim macalimuun bashiir cali daahir iyo cabdikariin cumar macalin alos iyo yuusuf abubakar bakistaan maryan sheekh cabdi iyo make maxamed iimaan iyo bilo cusmaan goomey liibaan maxamuud sheekh bolow maxamed xuseen axmed daacad iyo waxay yidhahdeen cumar maxamed soomane iyo saciid maxamed cali saciid yare iyo cabdicasiis xasan maxamed golof ismaaciil jumcaale jacfar waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay tahniyad gaarsiiyaan nuur xasan nuur bukhaari iyo maryan muxudiin xasan oo gabra ay ugu dhalatay gobolka virginia ee dalkan maraykanka oo ay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhigatiisu weynaata oo dadkeeda iyo dalkeeda manfacda aamiin anigana amin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray macalin khaalid yuusuf jaamac iyo macalin xasan cabdi wuxuu ku magac dheeryahay albasri iyo macalin cabdulaahi shaqlane macalin bashiir sheekh maxamuud iyo macalin cabdisalaan sheekh cismaan iyo macalin maxamed sheekh cabdiqani xaaji iyo sidoo kale macalin cabdulaahi aadan caduur iyo maama caasho oog leh maama jawaahir axmed maama xaali cismaan saade yaasiin jaamac faadimo sheekh cabduule sheekh ubax ismaaciil xubi aadan jaamac iyo xanaan jaamac cali iyo xabso sheekh axmed dhammaantood waxa ay kala joogaan hargeysa wajaale burco garowe gaalkacyo ufayn oo boosaaso ka tirsan waxaana ay leeyihiin dhammaantiin inagoo isku duuban waxaanu hambalyo iyo bogaadin u diraynaa aadan maxamed xasan iyo marwadiisa qaaliga ah baa la yidhi guddoon aadan jaamac oo arooskoodu ka dhacay tog dheer waxaan leeyahay allah ka dhig arooskaasi kii bashbashii barwaaqa aad kala kulantaan xaggii heesaha caashahaye waxaan soo qabanayaa heesta alkudhegeedu yahay caashaq uu ku luuqaynayo cabdulqaadir sheekh cali sanka
cabku aragtidaadii soo caashaqi ma helin isna cudur xanuunliyo soo ciidi muu qalin anfacada la cunay iyo soo ceesti kama go'in cabitaan la daayo cunahaba ma mariye anfacada la cunay iyo soo ceesti kama go'in cabitaan la daayo cunahaba ma mariye inuu caashaq halis yahay caalamkana wax tirayanay hawaba ana ana ana hawaba anaa kire inuu caashaq halis yahay caalamkana wax tirayanay hawaba ana ana ana hawaba anaa kire adiguna adiguna shaqraceeb laaye cudurka mayna qabka calanka mayna sida calabka mayna sugtaa mise kumaan cajabin ani kumaan cuntamin qlaan jabin heesayaa adiguna adiguna shaqraceed laaye cudurka mayla qabta calanka mayla sida calafka mayla sugta mise kumaan cajabin ani kumaan cunkamin iqlaan jabin heesayaa cudurka mayla qabta calanka mayla sida calafka mayla sugta waa tahay cabduqaadir sanka iyo heestii caashiqa haddaan intaas kaga gudubno dhegeystayaal xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonayna dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray shariifo muxudiin xasan iyo seegeeda maxamed cabdi qase maxamed yare iyo caruurtooda sureeqo maxamed cabdi iyo liibaan maxamed cabdi iyo yaasir maxamed cabdi waxayna hambali u dirayaan maryan muxudiin xasan iyo nuur xasan nuur bukhaari oo ka tirsan wariyaasha v o a oo gabar ay ugu dhalatay toddobaadkan gobolka virginia ee dalka maraykanka gabadhaasina waxaa loo bixiyey nuura waxay leeyihiin nuura soo weynaa u noqotay waxtarta waalidkeed aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaa raacinaya dhambaalkanna waa dhambaal gaaban oo aad u qurux badan waxaana uu naga soo gaaray xasan saciid faarax muuse iyo axmed saciid faarax muuse iyo amaal saciid faarax muuse aasiye saciid faarax muuse iyo sadaam saciid faarax muuse iyo hooyo saynab maxamed ah, cakikoor waxay dhammaantood tihaniyad aroosa u dirayaan marwada iyo mudanaha baa la yidhi xasan saciid faarax iyo nafisa xasan daahir qodax oo arooskoodu ka dhacay magaalada garowe taariikhdu markay ahayd saddexdii bishan oktoobar ee sanadka laba kun sideed iyo toban waxay leeyihiin arooskaasi xasan iyo nafis waxaan ugu dacaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin waxaa kale oo noo baaqayo hooyo xasno xuseen kibaar iyo siciid cabdi kaahin iyo caruurtiisa iyo maxamuud cabdi kaahin iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo yaasiin cabdi kaahin iyo farax cabdi kaahin iyo waxay yidhahdeen nimco abiib iyo habaryar xaliimo xuseen kibaar iyo caruurteeda iyo awowe cabdulaahi iimaan habane iyo ayeeyo xabiibo iimaan habane iyo caruurteeda iyo ayeeyo cadar kaahin jaamac iyo caruurteeda leylo ibraahim maxamed iyo caruurteeda iyo ayaan ibraahim maxamed iyo caruurteeda iyo dhammaanba qoyska reer cusmaan caabi waxa ay taaniyad kale iyo laaba gaarsiinayaan axmed cabdi kaahin iyo asmo cusmaan caabi oo magaalada hargeysa waxay yidhaahdeen eh, bishii naga tagtay gabar ugu dhalatay gabadhaasi oo loo bixiyo naciimo waxay leeyihiin naciimo noqotii soo barbaarta oo waalidkeed iyo dalkeeda wax tartay aamin ayaan leenahay dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay marka hore waan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijkan balyada iyo heesaha ee v o eda baa layidhi caashe ibraahim maadan iyo ibraahim xasan daandire waan idinka guddoonay mid lamidana waan idiin soo gudbinaynaa marka xiga baa layidhi warqadan waxaa diraya dadka kale ahee waa hooyo shukri cumar cali caanoy iyo saxafi baa la yidhi maxamed cumar cali iyo ustaad axmed cabdiwaaxid cusmaan iyo injineer cali naasir cabdiwaaxid cusmaan iyo injineer farxaan cabdi cusmaan iyo abaayo mulki cabdiwaaxid cusmaan iyo abaayo ismahaan aadan ibraahim iyo maxamed axmed cabdiwaaxid zakariya axmed cabdiwaaxid ismaaciil axmed cabdiwaaxid iyo sagal axmed cabdiwaaxid iyo cabdiraxmaan axmed cabdiwaaxid iyo cabdirasaaq axmed cabdiwaaxid waa dhammaan ilmo axmed cabdiwaaxid waxaana ugu dambeeya dadka dhambaalkan diraya warqadan ku jira sundus iyo salmo dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan aabe maxamed qani cabdiwaaxid cusmaan iyo hooyo xaliimo xasan oo wiil ugu dhashay ah, gobolka hiiraan shan iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay sagaalaad ee sanadka laba kun sideed iyo tobanka waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan maxamed cabdiqani cabdiwaaxid ducadana waxaa la yidhi waa caashacuud iyo weliba ibraahim dandire waa tahay waxaan ugu ducaynaynaa cabdiraxmaan maxamed cabdiqani in ilaahay uu ka dhigo midkiisa oo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax u tara aamiin waxaa dhambaalka ugu dambeeya uu naga soo gaaray gacanteeda jibriil cabdulle ciyow iyo axmed cabdulle ciyow iyo salaado cabdulle ciyow aadan cabdulle ciyow yuusuf cabdulle ciyow cali yaasiin duniya muxudiin taaliil xasan hilowle dhammaan reer cabdulle ciyow waxa ay kala joogaan maraykanka soomaaliya iyo britain waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan amiin mukhtaar cali suubiye iyo ister cilmitawaad oo ku aqalgalay magaalada jowhar oo ay leeyihiin aqalgalkiina bashbash iyo barooq inaad kala kulantaan ayaan eebbeeda kaga baryaynaa ubad kheyr qabana oo idin kala siiyo aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka gacantayda iyo barnaamijka ugu dambeeya waxa uu naga soo gaaray hooyo shukri cumar cali hooyo deeqo xaaji maxamuud iyo abti maxamed cumar cali shiine injineer faarax cabdiwaaxid cusmaan iyo ustaad axmed cabdiwaaxid cusmaan iyo cali naasir cabdiwaaxid cusmaan iyo ditore sabalyiri mulki cabdiwaaxid cusmaan waa ismaxaan aadan gadoodow iyo zaynab cabdiwaaxid cusmaan iyo cabdulaahi aadan cusmaan iyo bilaal cabdi jimcaale waxay dhammaantood hambalyo dhalasho u dirayaan maxamed qani cabdiwaaxid cusmaan iyo xaliimo xasan oo taariikhdu markay ahayd shan iyo labaatankii bishii sagaalaad eenu soo dhaafnay ee sanadkan wiil ugu dhashay degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan waxaana loo bixiyey cabdiraxmaan maxamed qani cabdiwaaxid waxay leeyihiin soo barbaara noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
heesta ugu dambaysa ee aan barnaamijkeena hambalyadii heesaha dhegeystayaashan aan usoo qabanaynana caasha waa bogga iyo wadnaha oo ay ku luqayso igraan jaamac guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa intaan mar kale kulmayno waa caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan daandurey oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
sida tahay bidhalatiyo ilayaga iyo wadnaha bidhe dheerkay adaadegay adaadegay adaadegay adaadegay adaadegay badankiyo jirkaygiyo boga iyo wadnaha bidhe dheerkay adaadegay adaadegay adaadegay adaadegay adaadegay balcaddaa sidiisii adiga heesaha barbartiyo dheer lulow tumaye kaalay kaalay kaalay boqolka ru-